waa mar kale iyo barnaamijka xambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo kursigii daanduray oo maantana qof cusub uu ku fadhiyo isagaa is sheegaayo caashay toddobaadkii hore barnaamijkiinaan dhegaysanayay haye kursigan waxaa dhaxal ku helay oo lahaa anaa dhaxlay cabdixakiin shirwac waxaa uga sii horreeyey cabdicasiis cabdicaiis baa uga sii horreeyey laakiin maanta anigaa kasii dhaxlay iyagoo dhan laakiin cabdixakiin toddobaadkii hore wuxuu lahaa kursigan siduu iiga kiciyaa way adag tahay daandure marka daandure aan la gaarin buuba ka kacaye Waa- waaba isdhaafo bahalka intuu odagii imaan baaba laga qof wal- qof walba kasii kacaya marka marka marka makal annaba ku simaya tolo makaltanaa loogu jiraa Kal- malaha saasay u egta mise kursigiisaa la buuxin laaya kursigaa la buuxin laaya
waxaa tahay daandure meel jooga waa salaamaynaa barnaamijkana wuu tabaya laakiin kusameyaal fiican baa jooga waa tahay colaad mar kale soo dhowow barnaamijkan balyada iyo heesaha Ee, bal toddobaadkan marti waa la sooraa dhambaalka uga horeeya adaan kugu sooray waxaa halkan dhambaal mehera caashoy ka diraya dadka kale ah hooyo saynab baashe garoon iyo asad xuseen canshuur adeero ceediid jaamac mire aabbo moxamed daahir saciid iyo sacad maxamed daahir iyo nimcaan jaamac maxamed iyo ubax ceediid jaamac iyo cali daruus malaha waa ceydiruus bay ka wadaan ceydiid jaamac cabdiqani shabeel xuseen axmed xasan maxamuud axmed maxamed daahir iyo cabdulaahi naasir cabdikariim iyo doctor cabdiqani biixi iyo raxmo maxamed daahir iyo muno maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir farxaan shiine iyo abukar shiine dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa bay yidhaahdeen waxay dhambaal meher wacan gaarsiinayaan cali ceydi jaamac iyo ikraan cabdulaahi xayir oo meerkoodu ka dhacay magaalada burco shan iyo labaatankii bishan malaha waa bisha desembar bay ula jeedaan waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo colaada waxa uu naga soo gaaray nin shiikha oo gobolka virginia oo aan deganahay ay soomaalida sida weyn u taqaano waa sheekh cabdalla maxamed sheekh cabdalla waa garanaysa soo ma Marka isaga ma ma dhambaalka soo diray ma isagaa loo diraya sheekh cabdalla loo hambalyeynayaa oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho isaga iyo xaaskiisa usra cabdulaahi dhowaan dadka dirayana waxaa ugu horeeya sayid caraye siidow ibraahim xasan cusmaan axmed faarax cabdiraxiim haaruun cabdirasaaq cali kulmiye waxaa kaloo ku jira ganeje khawi iyo cabdilcasiis cabdi mustafa camalow iyo mustafa cabdi iyo cabdulmudalib yaasir iyo ibraahim cabdi maxamed adigana waa kugu daraya maxamed colaad xasana falastiin axmed iyo imaan way ku jirtaa anigana aan isku daro oo caashi ibraahim aadana dhammaanteen waxaan hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin aan u diraynaa sheekh cabdalla maxamed iyo usra cabdulaahi oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin soo barbaar ayay leeyihiin ducadana waa dhankiina baa layidhi inkastoo wiilka uu dhalay baa layidhi sheekh caana oo degan een, d m v waa Marey- waa waa washington iyo hareeraheeda waa washington iyo hareeraheeda iyo maryland marka ducada waa xaggiina baa layidhi waana sheekh Ilaahaya- cabdalle ilaahaya ka dhigo sheekh cabdalle kale
oo gobolkii meeshuu degan yahaba caan ku noqdo oo wax wanaagsan weliba caan ku noqdo waan u ducaynaynaa cashoy mar haddii dhambaaladii aan laba qac ka siinay haatan aan dhinaciis eh, heesaha barnaamijkaan u jira jalleecno waxaan soo qabanayaa eh, codkii baxsanaa allahu naxariistay fanaanka axmed gacayte iyo aamine cabdilaahi heestuna waa isu samir
Thank you. إلى الله سؤال كم سيغ آخره وكل صداي وما سمحاي جيسو نواغو بس كذا انقرني إلى الله سؤال كم سيغ آخره وكل صداي uma samaxaye jeesu dhawaaqo base kada aan gaadhne hadduu samir wax tarila ama uusan noqonlaa rudaanka dhusue hadduu samir wax tarila ama uusan noqonlaa rudaanka dhusue hadduu صاca igu fidhin aba sirna igu wadi ama sayru cadfii ama sidaydu adu saca igu fidhin aba sirna igu wadi ama sayru cadfii ama sidaydu
dalanu wadnahay saranu iga saydinaaye afla saqayban siday tahay dhalaan sabalaynayaaye sambataday dalanu wadnahay saranu iga saydinaaye afla saqayban siday tahay dhalaan gacayte iyo aamine cabdulaahi heestuna waxay ahayd isu samir intaa haddaan kaa gudubno baldhabaalka ku xiga gacantaada ku jira waxa uu naga soo gaaray xaawo daa'uud iidle waxaa ciwaan looga soo dhigay marka hore dhambaalka ayaanan hoos u boodine hambalyo aroos baa ciwaan looga soo dhigay iyo xaawo daa'uud idlaan ugu horeysa hodana daa'uud idla way ku jirtaa waa laga buuxaa dhambaalka saaxiibo kale iyo hele kale ku jira khadar daa'uud idle cabdirasaaq daa'uud idle cismaan cabdulle cabdi iyo xasan yuusuf nuur iyo cadeey cali shabiin cabdi maxamed aadan iidle iyo shukri maxamed aadan iidle iyo bishaar aadan xasan iyo xuseen yuusuf warsame iyo ismaaciil cabdulaahi cali iyo saxardiid cabdulaahi faarax iyo cusubo axmed maxamed iyo abwaan sanyare dhammaan reer daa'uud idle waxay kala joogaan baa layiri gaarisa iyo bangal iyo kismaayo waxaanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosada baa layidhi abshiro cabdi kune iyo maxamed daa'uud idle oo arooskoodu ka dhacay degmada dhadhaab ee kenya ducada waa v o baa layidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba owlaad baariyana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin baan ana raacinayaa caashoy dhambaalka anna gacanteeda ku soo dhacay waa tahniyad dhalasho dhambaalka waxaa lagu bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa bahda v o eda laanta afka soomaaliga caashi ibraahim aadan iyo daanduray waxaa tahniyadda dhalasho diraya baa layidhi annagoo kale ah cali ibraahim sheekh cali iyo marwadiisa saynab axmed muuse iyo caruurtooda muxyadiin sheekh iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa layidhi sheekh maxamed cali liibaan axmed muuse nadiifo axmed muuse suweys cabdirisaaq ifraax sheekh oo ku magac dheer baa layidhi ifraax cadeey saabiriin cali ibraahim jacfar ibraahim sheekh cali naciimo muuse abu ibraahim sheekh cali hooyo xaawo moxamed ibraahim iyo caruurtooda hooyo kaaho jimcaale wehliye iyo caruurteeda cabdiraxiim axmed muuse iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa layidhi maxamed xuseen aadan cabdiraxmaan moxamed maxamuud iyo moxamed cali moxamed iyo cabdifataax sheekh axmed dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi finland canada u k sweden soomaaliya kenya dubai ethoobiya iyo minneabolis waa dalka maraykanka iyo sacuudi arabiya waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cusmaan axmed muuse iyo marwadiisa fardowso axmed cusmaan oo gabar ugu dhalatay caasimadda soomaaliya muqdisho waxaan leenahay bay yihahdeen soo barbaar adeer eedo idinkuna ducada waa xaggiina caashahay waxaan leenahay iyagaaba u duceeyey soo barbaaroo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq roobe iyo hooyo deeqo shire iyo sidoo kale aabbe xaashi cismaan iyo eedo farxiyo cismaan eedo madiino xasan fidow adeer cabdulaahi xasan fidow tahliil colaad xasan sayid cali colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan iyo sidoo kale cabdixakiin cabdixakiim colaad xasan naciimo colaad xasan deeqo colaad xasan axmed cabdulaahi xasan luul cabdulaahi xasan cumar cabdulaahi xasan cabdifataax cabdulaahi xasan dalmar maxamed xasan aadan maxamed xasan haaruun bare colaad shamse bare colaad iyo faarax bare iyo cumar bare iyo farxiyo bare colaad iyo naciimo cabdi aadan iyo maxamed colaad xasan waaba lagugu soo gabagwarwarqada waaba lagugu soo xiraba waa lagu soo daray waa tahay dhammaan dadkaasi colaada oo qofka ugu dambeeya ku qoran adiga aa tahay waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga magaalooyinka muqdisho austry germany turkiga sweden finland iyo maraykanka ay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan hani colaad xasan waa lagu soo galay sooma waa la ii yimidba oo maxaa yaradda wax nooga siin weyda mise warqada malaha warqadan baa yaradda la socotaa warqada waxaa tahay mabruug mabruug waa hani colaad xasan iyo mustafe xaashi cusmaan oo arooskooda uu saddex iyo labaatankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo wiili caano gabari caanano nugu ducaynayna aamin aamiin baan ana raacinaya caashoy hadda mar haddii laysoo galay oo tahaniyadda ay lagugu soo yeelatay maxaan ku yaraanasanaa markaa
mid ka mid a heesahaad sheegayso ma waa tahay hees macaan baan u hayaa oo si weyn uga heli doonaan weliba heesaha dhawaanahan la maqlay maa haddii la maqlayna kuma badna dhegaha dhegeystayaasha waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan diiriye waa heestaan ku dhageedu yahay had iyo jeer howlahaaga bal heestan dhegeyso oo dhuux
hadiyo jeer hawlahagaan hadiyo jeer hawlahagaan anigu heegan oo ahaadeen hadiyo jeer hawlahagaan hadiyo jeer hawlahagaan anigu heegan oo ahaadeen adiga way ku hagagtee naftayday adiga way ku hagagtee naftayday hibasho raacday intadii heliday baad hallowsan igu jimantay intadii heliday baad hallowsan igu jimantay hubqadkaagaan xusuusno habla kale lama hadlayehubqadkaagaan xusuusno hubqadkaagaan aan xusuusno habla kale lama hadlaye anigu waan kugu hameeya adan habka igu haynin anigu waan kugu hameeya adan habka igu haynin naftaydad hogool tahayba raadka igu ilowday aa naftaydad hogool tahayba raadka igu ilowday
waa tahay had iyo jeer howlahaaga iyo fanaanka xasan diri intaas haddaan ku dhaafna dhinaca dhambaalada markale colaada maxay saa waxaa gacanteeda ku jira dhambaalkan cabdiraxiin axmed nuur gindhe oo degan magaalada lusaka ee dalka zambiya salaan malabka ka macaan iga guddooma weriye caasho cuud iyo weriyaasha ibraahim daandurey iyo ciddii kale barnaamijka daadihinaysa buu yidhi waa nin xariifa soo maaha
dhambaal aroos oo farxad leh waxaa diraya asxaabta kale ah xasan xuseen xasan sadiiq aadan xidig iyo mahad xubeeye iyo cabdulaahi jaamac oogle iyo liibaan maxamed shirwac iyo shaafici ciid iyo qadar good garaase iyo cabdulcasiis cabdulaahi mukhtaar iyo falastiin khaliif yuusuf iyo falastiin axmed daahir iyo sowdo xuseen deeqo ladan iyo xaliimo moxamed dhammaan asxaabtan waxay dhambaal aroos oo farxad leh u dirayaan baa layidhi xasan cabdulaahi cali iyo marwadiisa farxiye xasan xaashi oo arooskoodu ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galguduud ducaduna waa asxaabta bay leeyihiin caashoy ducada haddaan u raaciya waxaan leeyahay isku waara kuwii ubad khayr qaba oo ilaahay uu dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa ku anfaco helana idinka yeel anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna si qurux badan baa loo soo qoray dadka dirayana waxaa ugu horeeya awoowe maxamed cabdulaahi duurow iyo ayayo khadiijo cabdulaahi xasan ayayo saynab cabdulaahi xasan ayayo maryan cabdulaahi xasan adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi adeer yuusuf macalin cabdulaahi waxa uu ku magac dheeryahay jiir yare iyo eedo faadimo macalin cabdulaahi iyo eedo xabiibo maxamed adeer saney maxamed cali iyo adeer sheekh xasan maxamed cali waxaa ugu dambeeya dhambaalkan sida gaaban ee quruxda badan loo soo qoray ku jira awoowe cabdulcasiis cabdulaahi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho baydhabo janaa'i iyo dalka dibaddiisa baa layidhi waxaana tahaniyad dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan abshir macalin cabdulaahi waxau ku magac dheeryahay abshir xaad iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi faadimo cabdiwahaab cabdi oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janai baa lasoo qoray taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bisha disembar ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban gabadhaasi magaceeda waxaa laga doonayaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka gabadhaasi ku dhalatay baydhabo janai magaceedaa la iska rabaa janaayada baan u bixino janai waa magacaada qurux badan waa magac aad u qurux badan waa tahay colaad baa magaca markiiba la soo booday waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn waalidka oo magacyadii lagu yabaala laakiin janay meel sokay ka soo baxda waana magaca qurux badan marka maadaama baydhabo janaay ku dhalatay iyadana janaay baan leenahay waa gartay marka waa janaay oo baydhabo janaay ku dhalatay noqonaysaa waa tahay soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba anfacda anaa amiin baan leeyahay caasha waxaa raacinaya dhambaalka xiga waa tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim iyo ismaaciil cabdiqani ibraahim iyo xamse cabdiqani ibraahim iyo saynab cabdiqani ibraahim khadra iyo sahra iyo axmed cabdulaahi xasan iyo shukri cusmaan mooge iyo qadar ismaaciil bare cawo cusmaan mooge iyo maxamed cusmaan mooge iyo marwo cumar cusmaan iyo cabdiqaadir cumar cusmaan baa layidhi ayaan cusmaan mooge iyo nuura cumar cusmaan dadkaasoo dhan waxay tahniyad dhalasho wacan u dirayaan baa layidhi mustafe cabdiqani ibraahim iyo marwadiisa qaaliga ah farxiye cali jaamac oo inani ugu dhalatay magaalada boorame ee gobolka awdal waxaan leenahay bay yidhaahdeen inantaasi soo kor oo soo barbaar noqo tii dadkeeda anfacda magacaabintuna waa xaggiinna daadiyaha barnaamijka salaamaha bay leeyihiin marka cashoy mas-uuliyaddii akhriska iyo dhambaalada dadkaad u tabinayseen waxaa hadda lagugu soo daro cudusha lagu saare magac bixintii
magaacyadii baa malaha waxaa laga yaabaa inay bataan marka caruurtay dhashaan colaada sidaad ka warqabto aad baa loo farxaa marka mustaqbalka markaasaa magac walba waxaad leedahay kan maad u bixisaa maya kan kan waa marka yabaalkaa iska jira marka laga yaaba mustaqbalka haddaad aragto ilmo ku leh adaa magacii ii bixiyey habbeensan
qaadan dhe alla maxaan magaca bixino halkaa ka duceyn ilaahu ducooyinkan u duceynana ilaahu u aqbal oo ubad khayr qaba ka dhig waan u duceynay ubadka intaa dhalanayay tobankii sane lasoo dhaafay colaado marka ubad barakale oo soo hana qaada allaha ka wada dhigo marka magaca bixintana maxamed ba u bixi inta badan ani magacyada marka wiilasha laysoo weydiiye waxaan dhahaa ha loo bixiyo maxamed amiin hadday hadday gabar tahayna magacyada iigu horreeya dadkaan u bixiya waa faadima marka maxamed kaanan baa naadina aad iyo aad intaadan soo qaban heesta saddexaad ee barnaamijka aan dhambaalkan soo qabto waxaa ugu horeeya sayid caraye sidow ibraahim xasan igu soo noqday dhambaalkii sheekh cabdalla igu soo noqday waxaa kaloo ku jira cusmaan axmed faarax iyo cabdiraxiim haaruun cabdirasaaq cali kulmiye ganeje khaawi iyo cabdulcasiis cabdi mustafa camalow mustafa cabdi iyo sidoo kale cabdulmudalib yaasir iyo ibraahim cabdi maxamed iyo dhammaan saaxiibada v o a oo aad ku jirto anigan ku jiro falastiin ay ku jirto iyo guud ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin hawada u maraynaynaa sheekh cabdallah maxamed iyo usra cabdulaahi oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey waa kan sheekh cabdalle xataa ma sheegin marka mashaa'iqdii baa nooga horeysa magacyada quruxda badan waa la wada yaqaan maxamed amiin waa loo bixiyey wiilka sheekh cabdalle namana soo weydiin isagaaba naga ogaaba Isagaa naga ogaa.
marka waxaa loo bixiyey maxamed amiin sheekh cabdalla soo barbar ayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ee soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya deeq maxamed khadar maxamuud ah ku jira cabdinuur shariif iyo fu'aad maxamuud raxme maxamuud faadimo khaliif maxamed dirir abakor xabiib guhaad iyo cali maxamed kaahin iyo xaaji samawade iyo dhammaan baa la yiri iyo sidoo kale baa la yiri maxamed shariif maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay culimaaudiin waxaan hambaliyo meher oo wacan weliba u diraynaa baa la yiri mudane nuur maxamuud iyo marwo bishaaro maxamed cali oo meherkooda uu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaan caasimada dalkaasi ee jabuuti waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yiri inuu ka dhigo labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeyay aamiin amiin baan raacinaya aniguna meherkooda waxaan u rajaynayaa inuu arooskooda raaco marka ayaan eh, dabcan ducada isku waara ay imaanaysaa dhambaalkan waxaa soo qoray xamse kaafi axmed waxa uu leeyahay ugu horreyn eh, daadihiyaasha barnaamijka caashe ibraahim caasho cuud iyo ibraahim xasan daandurey ayaan eh, salaamaya salaanta waa kaa guddoomnay daandureyna anigaa u qaaday caashana iyadaa ku maqlaysa intaa haddaan salaanta kaa gudubno waxaa hambalyo dira halkan ka diraya baa lagu soo qoray dhambaalkan aaba ciise siciid faarax ciyaalkiisa iyo xaaskiisa hooyo saciido daahir iyo ciyaalkeeda eedo salaado saleebaan iyo ciyaalkeeda walaal naciimo mahad iyo ciyaalkeeda walaalo maryamo ciise iyo inanteeda baa layidhi walaal xaawo ciise iyo inankeeda baa layidhi ayay sareedo siciid adeer xasan saleebaan iyo ciyaalkiisa baa layidhi adeer khaliif siciid iyo ciyaalkiisa dhammaan ilmo cabdulaahi saleebaan iyo ilmo faarax ow yuusuf baa layidhi hooyo caasho cabdisalaan iyo ciyaalkeeda kayf cumar baa loola jeedaa malaha cumaf baa lagu soo qora laakiin waa cumar iyo ciyaalkeeda maamo kawsar iyo ciyaalkeeda maamo luul iyo ciyaalkeeda ayaan gurxan iyo saygeeda iyo ciyaalkeeda bushra gurxan saygeeda iyo ciyaalkeeda sadaam gurxan xaaskiisa iyo inankiisa baa layidhi dhammaan ilmo gurxan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho u dirayaan baa layidhi maamo xaliimo ciise siciid iyo saygeeda cabdallah gurxan daad oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saddex iyo tobankii bishan- bishii labi tobanaad oo diseembar ah labada kun sagaal iyo tobanka wiilkaas oo loo bixiyey gurxan cabdalla gurxan waxayna leeyihiin gurxan noqo mid dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin baan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkaasi ayaanu dabcan colaada kusoo koobaynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha kusoo koobayna waxaan ula jeedaa dhinaca dhambaalada waraaq kale ee dhinacayga ma yaalaan marka hadaad hees malaha heestii aad noogu xiri lahayd oon ku yar si fiican ugu nasan lahayn baad noo haysaa aad iyo aad weliba heesahaas kuma jiraan hees kolleyba sidaan qiyaasayo qiyaastayda inta badan ma xumaatee haddaan haddaan isu codeeyo marka waxaa la yidhi ammaan afkaaga kaagama horeyso ammaan afkaaga kaagama horeysa laakiin dhegeystayaasha kasoo jawaabi doona colaado bal haddii tani ay ammaan afkayga aan dhaafsiisaneen hadday tahay iyo haddii kale soomaalidu marka- cashoy waa maamahda qaarna waxay yidhaahdaan gurbaan gacalka ha kuu hayo ama garabka ha kugu jiro waa kuwo gartay kale waxay yidhahdaan "Ama- ammaan afkaaga kaagama horeyso Ah, berigii hore waxaan dadku waa ka yar maaragtay waxaa Way la ka dhihi- xishoon way jireen xishoon dhammaanaan.
jireen. hadda laakiin waxaad arkaysaa dunidoo dhan markaad aragto mm, nimaan isa sheegin cidi sheegi mayso waa gartay markaan markaan colaada adaa ku watee een- een, intaasaan ku raacinaya een, doodaha dalkan markaad dhegeysato Ah.
een, nimanka baarlamaaniga ee dalkan jooga dalkan u taliya een, markuu rabo inuu hadalka farto wuxuu leeyahy i recognize myself Ha, reerkiisu isagoo kaska bilaabay iyo Ah, reerkiisa ah, wuxuu- kadib buu ummadii kale u marka gudbay wuxuu ku bilaabayaa waa is aqoonsanahay Ha, ha.
calaashan aqoonsi qof kale kama rabo run run waaye. marka marka adoo heestaas is aqoonsiga ku jirta haddaad Aadi- noo saarto aad iyo aad marka dhegeystayaashana bal waxbay kasoo dhihi doonaan haddii heestani ay ammaan ku ku kooban tahay iyo haddii loo codaynayo iyagaa u daynayna waa heesta ayaan dhalad bal adiga iska bilowa ka war Ani- imaa ogide Idee waxaan ahay waxaanahay.
axdi kuma Ilmaa ciyaaro ciyaaro.
imaa Imaa ogide ogide waxaan ahay ilaahay u samiro samiro.
bal ka warrama heestaas waa hees jacayl cod iyo eh, macno iyo Isku luuq dheelitiran.
iyo eray wax oo dhan dhammaysatay marka waad u codaysa soo maa marka codaynta aniga iga bilow ko marka haddii labadeenaan u codaynay marka colaad waa codeey
inta codka kugu soo raacdaan arki doonaa waa tahay iyada ayaan kusoo gabagabeynayna dabcan barnaamijkan balyada iyo Fanaankii.
heesaha ee toddobaadkan fanaankuna waa salaad maxamed shardi salaad derbi codkiisii halaasig ahaa intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo colaadba sidaasiyo nabadgelyo
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroor samaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ay raagilbaan u ololayayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida olola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow taaga ugow sida ay raagilbaan u ololayayo sida ubaadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho adaaga ubo waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan uur habreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luubla uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftaydan uka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho aga ugo sida shiiqas luubla u ammaanayaayo sida uduga doogan ku iimaansadaayo sida ogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftaydan uka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho adaga ugo